walaalayaal sida la isugu dheelitari karo labka iyo jinsiga oo dhanka warbaahinta ah waxay ahayd arrin soo jireena ama caqabad hore u jirtay laakiin saameynteeda gaarka ah lahayd wakhtigan aynu ku guda jirnay xaaladda covid nineteen ururka warbaahinta puntland maab aan anugu hadda ka tirsanahay saddexdii sano u dambeysay waxaan wadnay qiimeyn dhanka wararka warbaahinta ah ee ka baxa warbaahinta soomaalida gaar ahaan warbaahinta lookalka ah ee ku kala yaala koonfurta soomaaliya puntland iyo somalilan maab saddexdii sane arrintaa waday saddex eriya ayay ka fiirinaysay monitorinka ama kormeerka waxay mid ka mida wuxuu ahaa tayada warbaahinta anshaxa iyo ka waramidda xaaladaha jinsiga ama xaaladaha haweenka ama waxyaabaha la xiriira hadalhaynta haweenka ee dhanka warbaahinta dhinacyadan ka eegayna waxaa ka mid ahaa news coverageka soorsiga dadka lasoo xigta haweenku intayba ka yihiin marka sheeko la samaynayo sheekadaas haddii afar soosi ama afar qof lasoo xigto inise haweena sidoo kale waxaan fiirinaynay warbaahintaas wararka ka baxa haddii ay yihiin toddoba war soddon war shan iyo toban war imisaa warar si gaar ah ugu taxalaqo arrimaha haweenka sanadkan labada kun iyo labaatanka oo xaaladda warbaahinta dhanka babliga isbedeshay oo inta badan warbaahinta caalamka iyo tan soomaaliya iyo tan gobolka aan ku noolahayba ay ka hadlaysay arrimaha covid nineteenka oo ah mucjiso ama musiibo nagu soo korortay sanadkan lagana hadlayay qiimeynteeda waxaan u wareejinay dhanka wararka warbaahinta ee covid nineteenka puntland warbaahinta ka howlgasha waxaanu kormeernay kormeerkaasu sanad kasta wuxuu socdaa shan iyo soddon beri oo ka mid ah sanadka shan iyo soddonkaa beri dad monitoris ah oo gobolada jooga ayaa waxay dhegaystaan idaacadaha qiimeyn bay sameeyaan kadib qiimeyntaas ayaa natiijada fiirinaa natiijadii sanadkan baan rabaa intaan mawduuca u gudagelin wax yarna idinla wadaago afar boqol iyo sagaashan sheeko ayaan kormeernay afartaa boqol iyo sagaashanka koorme sheeko waxaan ka fiirinaya dhanka covid nineteenkas uga hadlayaan boqol iyo afartan iyo shan sheeko oo keliya ayaa waxay ka hadlayeen xaaladda covid nineteenka percentageka dumarka oo aan codadkooda ka helnay annagu areaskaan hore usoo sheegay aan ka fiirinayno ah maxaan ku rahdaa dhinaca sheekooyinkaasi inta dumar ah iyo dadka lasoo xigtay waxay ahaayeen boqolkiiba lix marka boqolkiiba lix markii haweenka halkaa ka noqdeen waxaad dareemaysaa gaab aad u fara badan inuu ka jiro ka hadlidda codka haweenka ee dhinaca warbaahinta maab waa urur warbaahineed oo ragga iyo dumarkaba si guud ugu wada shaqeeya laakiin waxyaalahaas oo dhan annagoo fiirinayna muddadii u dambaysayba waxaan xoogga saaraynay dhinacyada haweenka sidii loo soo kicin lahaa cilmi baaris baan sameynay labada kun iyo toddobiyo tobankii oo labada kun iyo sideed iyo tobankii lasoo bandhigay cilmi baarista waxyaabihii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa haweenku inaysan madaxda warbaahinta ka mid ahayn wararka muhiimka ku jirin isu dheelitiraan dhanka shaqada inaysan jirin isu dheelitiraan dhanka mushaharaadka inaysan jirin si dawo loogu helo arrimahaas maaragta wax looga qabto waxaa jiray dadaallo aan sameynay dadaaladaas waxaa ka mid ahaa in xirfadda maamulka ee dhanka hablaha warbaahinta ah oo gabdho badan maamulka warbaahinta lagu tababaray sidoo kale waxaa jira inaan media gender policy sameynay oo puntland laga helaa ama siyaasadda jinsiga warbaahinta puntland sanadkii hore labada kun iyo sagaaliyo tobanka bishii tobnaad ayaan soo bandhignay waxaan ka saxiixnay oo islamarkaasina ay ahayd inaan ku dabagalno sanadkan wixii ka hirgalay inkastoo kulankii labaad oo dabagalka weli uusan dhicin xaaladaha jira awgeed madaxda hay-adaha warbaahinto intooda badan rag ah dhinacaas sidoo kale waxaan sameynay urro warbaahineed oo heer gobol ah oo ka kala jiray mudug iyo nugaal oo gabdho lahaayeen in capacity building loo sameeyo ama tayada kor loo qaado alxamdulilah muddadaa ka bilowcday inkastaan qiimeyn labaad oo dhanka warbaahinta la sameyn waxaa jira isbedelo gabdho maaragtay xilal ka qabtay meelaha qaar iyo gabdho maaragtay dhankii tabinta iyo kusoo kordhay ha ahaatee ilaa hadda meeshii la socdo ah in gabdho owneris ay yimaadaan ama sidoo kale gabdho madax ka ah warbaahin ma ay jiraan waxyaabaha aan sameyno waxaa ka mid a belinaan role model sameyno role model marka maab waa ur warbaahineed oo warbaahintii waxbariddeeda iyo difaaci xaqeeda waxaas maadaama ay tahay belinaan annaga warbaahintii jihayno oo role model u noqono waxaan la nimi barnaamij gender ah oo life stage ah oo la yidhaahdo maab tolka oo sanad kasta aan ku qaban jirnay marka laga yimaado sanadkan arrimaha jira ogood magaalooyinka waaweyn oo puntland gaalkacyo boosaaso garoowe qardho kaas oo maxaan ku dhahdaa ujeedkiisu yahay haweenka maaragtay leh hanka siyaasiga haweenka leh interpersonka ah oo maaragtay businesska ama ganacsiga leh kuwa hal abuurka leh meel la isugu keenayo si iyaga loo dabagalo oo sheekooyin looga sameeyo ama histories oo xaaladahooda lasii dabagalo waxaanu isu keenaynay mar walba soddon weriye iyo toban hablood oo stageka soo istaagaya waxaa la rabay wariyaashaas inay sii dabagalaan oo sheekooyin gabdhaha ka sameeyeen arrintaas waxay ahayd in warbaahintu qabato sababta u qabanayna waxay ahayd inaan hormadarism samayno waxyaabahaas oo dhan oo weli jira waxaa jira gaabis oo ah haweenkii inaysan warbaahintii cod wanaagsan ku lahayn waxa dhacda meelaha kulamadu ka dhacayaan rag iyo dumar hadday si uga wada hadlaan in codadkii ragga lasoo qaadanayo arrintaasna xalka waxaan isleeyahay waxyaalo badan bay u baahan tahay ay ka mid tahay maamulka warbaahinta in rag iyo dumarkuba si siman horta usoo wada galaan sidoo kale in dadka reporterska gabdhii ka mid noqdaan tafatirayaasha gabdhuhu ka mid noqdaan dadka go-aanka gaaraya iyo kuwa shaqada qabanaya in haweenku ay qayb ka noqdaan waxyaalahaas oo dhan ayaa muhiim ah in la helo sidoo kale wacyiga bulsho ee dhanka haweenka gaar ahaan owneriska iyo dadka miidiyaha iskale inta badan waa rag miidiyahana waa labo annaga soomaaliya markaan joogno miidiya dowladdu leedahay iyo miidiya sidoo kale oo ay leedahay maxaan ku rahda miidiya madax bannaan miidiyaha madaxa bannaan ayaaba la qaaday warbaahinta dowladda marka loo eego wasaaradda warfaafinta warbaahinta dowladda heer madaxtooye heer baarlamaan heer t v dumarku rool muuqda kuma laha sidaa daraaddeed dumarka kale ma adeegi karaan waxayna arrintan hablaha warbaahintu kala saman yihiin hablaha kale soomaaliyeed ee hanka siyaasiga ah leh gabdhaha gobolka anigu hadda joogo puntland baarlamaankiisa hablo badan baa u orday hal gabar baa ku jirta weligiisa wasiirada oo dhowr iyo afartan gaaraya hal gabar baa ku jirta marka halkaas markii gabdhihii aysan joogeen warbaahintiina way ka maqan yihiin meelo badan oo kalena way ka maqan yihiin caqabado badan baa jira oo gabdhaha haysta oo daily faces aan ururka aan hadda joogo oo maamulkiisa aan ka mid ahay mar waxaan la dhiirgaraynaa hay-adaha warbaahinta maalin kasta marka aan maamulayaasha xarumaha la xiriiraayo ama shaqo wadaagayno waxa laga yaaba inaan challenges kala kulmo kuwaasaan isla qaarkood waxaa sababa inaad gabar tahay oo halkaa aad joogtid marka arrintaas waxaa looga bixi karaa waan islay isku duubni fara badan oo ay sameeyaan dadaalada haddeer mwl ay sameynayso iyo maxaanku rahda ururada kaleeto iyo sidoo kale gabdhaheenna halkan waxaan filayaa gabdho badan oo bahda warbaahinta ay gabdho kale activistiyaasha oo arrimaha weyn ka shaqeeya inay ku jiraan baan isleeyahay oraahdeeda koowaad intaasaan kusoo koobahayaa